بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobadan ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah maraykanka oo cunaqabateen saaray garsoorka maxkamadda waxay ugu yeedhaan dembiyada caalamiga ah madaxda dalalka saaxilka ee maali nejar iyo burukina faso oo gaaray caasimadda moskow haddaba maxay tahay sababta rasmiga ee ka dambaysa socdaalkan afrikaanka ay ku aadayaan ruushka dharbaaxooyin cadowga ku gaaraya qaan yuunis iyo fadeexado dul hoganaya hay-adda sirdoonka gudaha ee yahuudda waxaan sidoo kale barnaamijka maanta aan ka marnaan doonin xalqada labiyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax qodobadaas iyo sidoo kale wixii soo kordha ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa ee waa mar kale iyo caalamulyowm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm maraykanka ayaa cunanqabateen saaray garsoorka maxkamadda waxay ugu yeedhaan dembiyada caalamiga ah qodobkaas iyo qodobo kale oo uu ka mid yahay madaxda dalalka saaxilka ee maali nejar iyo burukina faso oo safar socdaal ku tegay magaalada moskow waxaan ku soo gudbinaynaa xubinta wargeysyada halkan waxaa ka soo jeedinaya ilyaas cabdulaahi faysaleed baad u mahadsan tahay waxaan ugu horayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maraykanka oo cunaqabatayn saaray qaar ka mid ah garsoorka waxay ugu yaraan maxkamadda dembiyada caalamiga ah haddaba tani isbeddel noocee ah ayay ku keeni doontaa nidaamyada gaalada ay degsadeen wargeyska washington post ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixin uu kaga hadlayo maraykanka oo cunaqabateyn cusub ku soo rogay xubno sare oo ka mid ah maxkamadda waxay ugu yeeraan dembiyada caalamiga ah ee i c c xubnaha cunaqabateynka ay ku soo rogtay xukuumadda washington ayaa ku fooganaa ayay warbixintu leedahay baaritaana ay ku hayeen kiisaska uu maamulka gumaystaha yuhuudda ka geysanayo gudaha marinka khaza iyo dembiye dagaal oo uu maraykanku horay u galay waxaa cunaqabateyntan si gaar ah loogu soo rogay laba garsoore iyo laba qareen oo ka tirsan maxkamadda i c c kuwaasoo si toos ah ugu lug lahaa ayay warbixintu leedahay baaritaanada dembiye qaar oo loo haystay saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale xubnahan uu cunaqabataynta maraykanka ku soo rogay ay gacanta ku hayeen malafyo quseeya dembiye dagaal oo uu maraykanku ka geystay gudaha dalka afghanistan saxiifaddu waxay leedahay tallaabadan ay dowladda maraykanka qaaday waa mid muujinaysa sida xukuumadda washington ay u doonaysay inay u xakamayso maxkamadda i c c warbixinta majalladda oo sii socota ayaa tibaaxaysa in tallaabadan ay sidoo kale dhalin karta isbeddel siyaasadeed oo ku yimaada nidaamyada caalamiga ah ee ay gaaladu degsadeen maxkamad ku sheegan awooddeeda ayaana dhulka sii geli doontaa falanqayaal fara badan ayaana tibaaxaya in i c c maanta ay tahay mid keliya dembiyadeeda ku soo ogta dadka nugul islamarkaana ka fog dadka maanta dunida dagaalada uga xoogan ka holcinaya sida faladimir putin iyo benyamin netanyahu warbixinta majalladda ayaa gunaanadkii tibaaxaysa in i c c ay ka hadashay tallaabadan maraykanka uu cunaqabataynta ugu soo rogay qaar ka mid ah garsoorka maxkamaddan waxayna sheegeen in tani ay tahay weerar xooggan oo ay xukuumadda washington ku soo qaaday madax bannaanida maxkamadda i c c iyagoona caddeeyey in halkooda ay ka sii wadi doonaan baaritaanada ka dhanka ah maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda middan ayaana dhalisay su-aala halka xigta ee ay u jihaysan doonaan nidaamyada kala duwan ee ay galbeed ku degsadeen muxuu maraykanku ka yidhi kobaca shiinaha uu ku sameynaya awooddiisa nuyukleerka muxuuse yahay hiigsiga biijin ee sannadka laba kun iyo soddonka wargeeska the stritis times ayaa saacadihii lasoo dhaafay nashriyey warbixin uu kaga hadlayo in shiinuhu uu si xawli ah u ballaarinaya awooddiisa hubka nuyukleerka iyadoo la qiyaasaya in hadda ay xukuumadda beijing haysato ku dhowaad lix boqol oo madaxyada nucleer-ka ah islamarkaana waqti xaadirkan ay diyaarin ku wadda in ka badan saddex boqol iyo konton madax oo cusub kuwaasoo la adeegsan kara marxalad weliba oo uu dagaal ku galo ha noqoto dhulka cirka ama badda sidoo kale saxiifaddu waxay leedahay xukuumadda beijing waxay qorsheynaysaa inay gaartay hiigsiga laba kun iyo soddonka oo ah in ay hesho marka sanadkaas la gaaro ilaa kun madax oo nucleer ah ballaarintan ayaana lagu macneeyey in shiinuhu uu rabo inuu helo awood buuxda oo wax ku ool ah taasoo u suuragelinaysa inuu dabaqo cadaadiska istiraatiijiga ah ee gobolka aasiya gaar ahaan taiwan tallaabooyinka middan muujinayana waxaa ka mid ah ayay majalladdu leedahay in madaxweynaha shiinaha shin jinbin uu amar ku siiyey ciidanka dalkaas inay u diyaar ahaadaan qabashada taiwan ka hor inta aanan la gaarin sannadka maraykanka ayaana ka digayaa in shiinuhu uu qarka u saaran yahay in mar weliba uu adeegsado awood nucleer ah gaar ahaan marka laga hadlayo dagaal xoogan oo lagu qaado jasiiradda taiwan machadka bulletin of atomica scientens ayaa sheegay in shiinuhu uu si dardar ah ku wado inuu ballaarin ku sameeyo hubkiisa nucleer-ka waxauna bantikonka mar kale tilmaamayaa in istaraatiijiyadda shiinaha waqti xaadirkan uu adeegsanayo marka laga hadlayo ballaarinta awooddiisa nucleer-ka ay tahay mid aanan ka fogeyn suuragalnimada ah in uu sidoo kale adeegsado hubkan awooddiisa sidaa darteedna ay si xoogan uga digayaan madaxda dalalka saaxilka ee maali niger iyo burkina faso oo gaaray caasimadda moscow haddaba muxuu daaran yahay socdaalkan mase dhabbaa inay soo baxayaan saadaalinadii sheegayey in ninkii daarta galay iyo kan ka baxay aysan wax badan kala duwaneyn waxaa warbixintan daabacay wargeeska the moscow times waxaana lagu bilaabayaa wasiirada difaaca ee dalalka isbahaysiga saaxilka ee galbeedka afrika burkina faso maali iyo niger ayaa booqasho rasmi ah ku tegay caasimadda moscow halkaas oo ay kula kulmeen wasiirka difaaca ruushka iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka moscow iyadoona laga wada hadlay iskaashi militari iyo taageero istaraatiiji ah waxay sidoo kale warbixintu leedahay kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee uu ruushku la yeesho dalalkan saddexda ah ee ay militarigu hogaamiyaan wasiirka difaaca ruushka andre bolosofi ayaa sheegay in kulankan uu ahaa la tashigii ugu horreeyey ee ay la sameeyaan dalalka saaxilka maali burkina faso iyo niger wuxuuna tilmaamay in waddamadan ay yihiin kuwo si aad ah ugu wanaagsan iskaashiga moscow kadib markii ay soo idlaadeen kulamadii muhiimka ahaa ruushka iyo dalalkan saddexda ah ayaa qalinka ku wada duugay heshiis ku saabsan iskaashi difaac iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin ilaa haddana lama oga waxyaabaha kale ee ku hoosduugan madana ka ballaaran kuwii galbeedku ay dalalkan ka wateen mise kuwa faa'iido u leh waddamada maali burkina faso iyo niger warbixinta wargeeska oo sii socota ayaa samaynaysa xusuusin iyadoona tibaaxday in dalalkan ay horay uga baxeen ururka dhaqaalaha galbeedka afrika ee ecowas iyagoona taa beddelkeed dhidabada u taagay isbahaysi cusub oo ay ugu magacdareen confederation of sahil states ujanjeeritaanka ecowas ay u janjeerta dhanka galbeedka ayayna saddexdan waddan sheegeen inay tahay sababta ugu weyn ay uga baxeen isbahaysigan xukuumadda moscow oo tani u aragta fursad iyo dhabarjab ku yimid dalalka yurub ayaana hadda xoojinaysa booqashada ay madaxda militari ee dalalkan hogaamisa ku tegayaan gudaha ruushka iyagoona qalinka kusoo duugaya heshiisyo intooda badan aanan loo soo bandhigayn qeybaha kala duwan ee warbaahinta dharbaaxooyinka cadowga ku gaaray khan yunis iyo fadeexa dul hooganaysa hay-adda sirdoonka gudaha yuhuudda wargeeska macaariif ayaa saacadihii lasoo dhaafay nashriyey warbixin uu kaga hadlayay dhiigbaxa xooggan ee maamulka gumaystaha yuhuudda ciidankiisu ay ku wajahayaan gudaha khan yunis iyo in howlgalladii ugu dambeeyey ee ay kooxaha muqaawamada filistiin halkan ka fuliyeen ay ahaayeen kuwo fadeexa xooggan dhabarka u saaray hay-adda sirdoonka gudaha yuhuudda ee shabaag wargeesku waxa uu sheegayaa in kooxaha muqaawamada filistiin ee ka dagaalanta gudaha khan yunis ay si dhow maalaysi ah u dhiig bixinayaan cadowga qeybihiisa kala duwan iyagoona la socda tallaabo kasta oo ay qaadayaan askarta sahaynada waxay sidoo kale warbixintu iftiiminaysaa in sahaynadu ay halkan kala kulmeen dhiigbax maaliyadeed oo xooggan kooxaha waxiska caabinta filistiinna ay marba marka ka dambeysa burburinayaan agab militari oo qiimo sare ugu fadhiyey maamulka gumaystaha yuhuudda wargeysku waxa uu tusaale u soo qaadanayaa howlgalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha khan yunis dhegti dhiiggana loogu daray ciidamo fara badan waxayna warbixintu leedahay howlgalkan ayaa ahaa mid khatar weyn ku ah sahaynada islamarkaana bannaanka keenay daciifnimada hay-adda shabaag iyo sirdoonka kale ee sahaynada waxay saxiifadda warbixinteeda oo sii socota tilmaamaysaa in dullaanada isdabajoogga ah ee ay askarta sahaynada kala kulmayaan kooxaha muqaawamada filistiin ay yihiin kuwo argagax ku beeraya ciidanka kale ee ku sugan furimaha ka baxsan khan yunis in nolosha lagu qabtaa askarta yuhuudda ayay sidoo kale warbixintu sheegaysaa inay tahay asbaabaha ugu xooggan ee walaaca ku furay ciidanka yuhuudda ee ku sugan gudaha marinka wargeeska afka cibriga wax ku qore ee waalla ayaana dhankiisa tibaaxaya in kooxaha muqaawamada filistiin weerar ay laba maalin ka hor ka fuliyeen gudaha baytuxanuun ee waqooyiga marinka ay ujeedkoodu ahaa in gacanta ay ku soo dhigaan askar fara badan oo yuhuud ah kanina waa xaalka dhabta ah ee ay wajahayaan ciidanka xukuumadda benyamin netanyahu ku dhowaad laba sano oo ay dagaal kaga jiraan gudaha marinka khaza guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta uga baxaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas ayuu kaasi ahaa
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى wahagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada lab-iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada labiyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo toddobaadkii hore dhegaystayaal waxay inoo joogtay xanibaadda iyo dawaabidda ay lama huraanka u tahay jiritaanka basharka haddaba quyuuddaas iyo xeendaabyadaasi waxay howl isku lifaaqan ka qabanaysaa nolosha insaanka waxay xadidaysaa qadarka uu insaanka ku ajiibayo shahawaadka iyo dawaaficdiisa qadar ka mida awoodda ayay ka reebaysaa in dhammaantii lagu baabi'iyo majaalka la taaban karo ee xisiga ah kadib waxay xadidaysaa masaarka iyo jihada ay ku socoto awooddaasi waxayna ka sara yeelaysaa majaalka xisiga ah ee la taaban karo ee baraxala iyadoo gaarsiinaysa majaalka qiyamka ee ka dhigan jiritaanka sareeya ee insaanka waana ammaanada uu insaanku kaga soocmay xayawaanaadka sidaas ayuu marka jiritaanka insaanku ku dheelitirmayaa isagoo u dhexeeya shahawaadka iyo dawaabidda wuxuuna xaqiijinayaa yoolka jiritaankiisa isagoo ku sugan abuurtii ugu wanaagsanayd hase yeeshee insaanku ma toosnaanayo xaalad weliba isu dheelitirnaantiisana kuma sii jirayo xaalad kasta allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi bini'aadam weliba waa gaf badane kuwa gafana waxaa ugu qayrka badan kuwa soo laabta halkan ayaa ah goobta ay macsidu ka dhacayso waxay ku dhacaysaa laba sabab middood ama labadaas sababood oo wada jira imaa inay ku darnaato insaanka cadaadiska dawaaficda ama inay ku yaraato dawaabidda ilbiriqsi ka mida ilbiriqsiyada ama in labada sababood ay mar qura isugu tagto waana darnaanta dawaaficda iyo taagdaridda iraadada xadidaysa qiyaasta iyo jihada hadba in la eg inta ay kulmaan asbaabaha ayayna natiijadu noqonaysaa marka uu daaficu yahay mid taag daran waxaa fudud in si sahlan loo xanibo ama marka dawaaficdu yihiin kuwa xooggan wuxuu arrinku ku xirnaanayaa inta ay la eg tahay awoodda doonista haddii ay tahay mid xooggan waxay ku filnaanaysaa inay caabiso dawaaficda markaasna macsidu ma dhacayso ama waxay dhacaysaa iyadoo ah mid fudud sidaba uu qur-aanku ku cabbiray ee ah allamam saqaa'irta dunuubta amaa doonista marka ay taag daran tahay waxay ku horburburaysaa cadaadiska dawaaficda rumaynta allaah iyo maalinta aakhiro waa mid ka mid ah adawaadka insaanka ugu kaalmaynayo inuu iska caabiyo cadaadiska shahawaadka hadba in la eg inta uu iimaanku yahay mid xoog leh oo xidido dheer ayay awoodda insaanku waxay noqonaysaa mid ku kooban xuduudda allaah uu calaamadeeyey bimacnaa waxaa la addeecayaa awaamiirta allaah iyadoo loo istaagayo takaaliifta uu allaah waajibka ka dhigay micnaha arrinkan kama dhigna in qofku uu ka baxo bashirnimadiisa oo uu noqdo malag aan wax cisyaan ah aanu ka dhacaynin laakiin micnihiisu wuxuu yahay in daacada iyo indibaadka iyo u istaagidda takaaliifta ay asal u noqonayso noloshiisa waxaa ka soo harayna waa arrimo shaad ah oo aan lagu nagaanaynin gudahana aan loo tiimbanaynin waxaana markaa shamilinaya tilmaantan rabbaaniga ah والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
ama marka uu taag daraysto iimaanka allaah iyo maalinta aakhiro in ku jaango'an inta uu taag dareeyo ayuu cagsigu noqonayaa asalka in lagu toosnaado amarka allaah ayaa noqonaysa xaalad laga sii gudbo oo uu markaasi kadib uu qofka u laabanayo macsida baadida iyo fasaadka dhammaan si walba oo ay xaaladdu noqotaba natiijada iimaanku ma noqonayo mid eber ah helitaankiisa iyo la'aantiisana ma noqonayso mid isku mid ah markaas oo insaanku aanu samaynin camal ka mid ah acmaasha islaamka macsiyaduna siday ku ijmaaceen culimmada insaanka kama saarayso islaamnimada waxaa qofka islaamka ka saaraya waa inuu xalaalaysto macsida yuuba samaynin haddii uu doono e xalaalaysiga waa camal wuxuuna si buuxda uga duwan yahay kudhicitaanka macsida kudhicitaanka macsida waa ilbiriqsi taagdari ah oo qasabta nolosha basharka markaas buu hilmaamaa sidaba uu aadam horay ugu hilmaamay casiimadiisana way yaraanaysaa iimaankuna ma noqonayo mid ku jira xiskiisa haba ahaado inuusan ka suulin qalbigiisa e waxaana laga yaabaa in arrinkaasi uu yahay mid uu ishaarayo xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa zaanigu ma sinaysto marka uu sinaysanayo isagoo mu'min ah tuuggana ma xado marka uu wax xadayo isagoo mu'min ah kadib insaanku wuxuu ka soo waaqsanayaa xaaladdii taagdarida markaas buu allaha xasuusanayaa dembidhaafna weydiisanayaa allahna wuu u dembidhaafayaa ama xalaalaysiga macsida waa isla weynaan la iskala weynaado cibaadada allaah iyo in awaamirtiisa loo madax raariciyo waxaadba mooddaa in qofka arrinkaas samaynaya uu lisaanu xaalkiisu leeyahay ama xitaa uu afka kaga dhawaaqayo sidan waxaa leh allaah ama anigu soo ma ahan arrinkan waxaan ka qabaa xukun kale sidaba uu yidhi shayddaanka markii uu caasinayey amarka allaah ee ahaa inuu u sujuudo nebi aadam calayhi salaam قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ama wuxuu leeyahay قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون kaasina waa arrinka uusan allaah marnaba dhaafaynin maxaa yeelay waa shirki إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
laakiin maxay tahay xuduudda macsida ee mujtamaca muslimka suuragal ma tahay inay sii dhirirsanaato oo ay wada gaarto bulshada kadibna ay sii fido oo ay gaarto camal kasta oo ka mid ah acmaasha islaamka markaa kadibna uu mujtamacu sii ahaado mujtamac muslim ah ku ah keliya in laga helay rumayn iyo qiraal annagu haddii aan bannayno in mabda'a rumaynta iyo qiraalka ay yihiin tilmaanta iimaanka iimaankana aan ka dhigno mid ku xaqiiqoobaya labadaasi arrin insaanku yuuna samaynin haddii uu doono camal ka mid a acmaasha islaamka eh iyadoo lagu andacoonayo in camalku aanu soo gelaynin musamaha iimaanka iyadoo wax lagu dhisanayo arrinkaas aan hoosta ka xariiqno in qadarkaasi ay ku filan tahay in lagu bixiyo tilmaamta islaamka ee adduunyada iyo gelitaanka jannada ee maalinta aakhiro haddii marka arrinkaas aan u bannayno fardi ka mida bulshada xaq ma u leenahay inaan u diidno fardi kale iyo dhammaan afraadda kale haddii ay sidaasi doonaan xaalkuse sidee buu noqonayaa haddii aan helno mujtamac dhammaantii haysta muslimnimada noocaas ah iyo mu'minnimada noocaasi ah miyuu xaqiiqoobayaa wax ka mid ah aadaaftii uu allah ka lahaa soo diridda rasusha iyo soo dejinta kutubta iyadoo ay naga tahay xusuusin waxaan dib ugu laabanaynaa aayadda xadidaysa hadafka loo soo diray rususha kutubtana loo soo dejiyey allah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط marka dadku miyay taagi karaan cadaaladda iyagoo ah sidaas aan soo tilmaannay mar kale is-xusuusin waxaan dib ugu laabanaynaa aayadda ama aayadaha ka hadlaya hadafka ummaddan loo soo saaray كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
wax ka mid a aadaabtan ma ku xaqiiqoobayaan qaabkan aan soo tilmaannay miyuusan ahayn wahmigaas oo kale ama habdhaqankaasi qaldan mid uu allaah jalla wacalaa inooga digay markii uu sheegayay xaaladda reer bani israa'iil si aynan ugu dhicin فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
ama waajibkan waa mid qoorta ka saaran oo keliya ummadda reer bani israa'iil halka laga cafiyey ummadda muslimka ah si loo celiyo wahmigaas wuxuu xudayfe yidhi walaal wanaagsan bay idiin yihiin reer banu israa'iil haddiiba idinku aad leedihiin wax weliba oo macaan iyaguna ay leeyihiin wax weliba oo qaraar eed ma lahan in mujtamaca ay ku dhex faafto afkaartaasi faasidka ah ee ka hor imaanaysa iimaanka iyo waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah uu noqdo daadxoorta uu ka waramay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo digaya markii uu yidhi waxaa dhow in ummaduhu isugu kiin habarwacdaan sidaba dadka wax cunaya ay xeerada isugu wacdaan waxay yidhaahdeen rasuulkii allow ma tiro yari aynu yarnahay darteed baa maalinkaas markaasuu yidhi idinku maalintaasi waad badan tihiin balse waxaad tihiin daadxoorta oo kale dhab ahaantiinna ummaddu waxay isugu yeedhanayaan daadxoortaas ku qanacsan rumaynta iyo qiraalka iyagoo malaynaya in arrinkaas uu koobsanayo iimaanka amaa mujtamaca muslimka ah oo ah midka isku xukumaya sharciga allaah waxaa ka dhaca macaasida inta allaah uu qadaro inay ka dhacdo laakiin si guud xaaladaha oo idil waxaa jiray laba camal oo aan insaanku ku joogsanaynin si mujtamaca muslimka gudihiisa loogula tacaamulo inuu yahay muslim xisaabtiisana allaah ayay u taallaa si uu uga badbaado cadaabka wax baabi'inaya ee adduunyada labadaas camalna waa salaada iyo u xukuntegidda sharciga allaah waana labada camal ee noqday tan iyo saddex iyo toban qarni wax iska caadi ah marka laga hadlayo camalka qofka muslimka ah ee ku dhex nool bulsho islaami ah hoostaba gaal iyo munaafaq ha ka ahaadee iyadoo lala qabo inxiraaf weliba oo ku dhacay muslimiinta jiilashii soo maray iyo ka baxsasho weliba oo ay ka baxsadeen takaaliifta islaamka labadaas camalna dadku si cad oo bannaanka ah ugama tegin ilaa qarnigii dambe mooyaane وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeennii labiyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbagii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadan midda xigtaa noo ballanna sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمل بشرى لأرض
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka caalamulyoom sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فلح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها